madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif hasano sheegeedingegeyka shirka doomi kulanka toddobaadlaga ee gola wasiirada koonfur galbeed waa in lunku hadalay ammaanka iyo abaaro wayna ku qiib galay wasiiro saraakiil laamo ammaanka iyo heer gobol iyo heer degmo wayna markiisa kulankaa dhammaadis warfideenka la hadalay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed oo uu hogaaminayay maanta shir guddoominayey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan bay isugu yimaadeen qodobada laysla soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaan sidii loogu gurman lahaa dadkan abaaruhu ay halakeeyeen abaarahaas oo aan isleenahay guud ahaan waxaan la wadaagnaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna reer koonfur galbeed soomaaliya inay u gurmadaan dowlad ahaan iyo shacab ahaanba shacabkeennan abaaruhu ay dhibaatada badan u geysteen ilaahayna subxaanahu wa tacaala la baryo sidii uu nimcadiisa noo waafajin lahaa sidoo kale golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed waxay isla soo qaadeen ammaanka guud ahaan gobollada koonfur galbeed soomaaliya oo aan isleenahay wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan oo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya maalinbaa maalinta ka dambaysa ay soo hooyayaan guulo iyagoo degmooyin badan iyo deegaanno badanba kula dagaalamay nimanka gumaadka ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin badanna u geystay sidoo kale dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay guud ahaan ammaanaysaa shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya oo hareer istaagay walaalahooda dhibaatadu ay ku dhaaday dhanka abaaraha iyo ganacsatada reer koonfur galbeed soomaaliya kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga intuba gurmadka ay u sameeyeen sidii dadkaas wax loo gaarsiin lahaa sidoo kale waxay baaq u jeedisay dowladda koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha caalamiga ah oo dhinaca bani aadamnimada u qaabilsan adduunyada inay guud ahaanba ummadda soomaaliyeed kaalmo la garab istaagaan dowladda koonfur galbeed soomaaliyana ay soo hareer istaagaan iyo dowladda federaalka soomaaliyeed oo iyana u magacowday guddi heer qaran ah sidii abaarahan wax looga qaban lahaa dhinahaas iyo kuwo kaloo aan isleeyahay muhiim bay u ahayd oo ajandooyin baa la isla soo qaaday waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkii in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisan uu sidan u dhaami doono dadkeenna soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed soomaaliya intuba iyagoo isku tashanaya ay caawiyaan kulunku yowayba ushakeeday hilla abaariyo saamay dadkii duunyada iyo ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya